deegaanka buulabartire waa mid ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo waa deegaan ay ku nool yihiin kumanaan quus oo ka mid a dadka dalka gudihiisa ku barakacay kuwaasoo saameyn weyn ay ku reebtay abaartii ku dhufatay guud ahaan dalkeenna dadka dalka ku barakacay ayaa horey waxay u ahaayeen beereley iyo xoola dhaqato waxaana si weyn u saameysay abaarihii kala duwanaa ee ku dhuftay dalka dowlad goboleedka jubbaland ayaa dadkaasi waxa ay u sameysay guryo loogu talagalay barnaamijka xalka waara kuwaas oo loogu talagalay inay degaan oo ay ku noolaadaan haddaba guddoomiyaha deegaanka buulabartire ee waqooyiga magaalada kismaayo isaaq cabdille hilow ayaa ka warbixiyay sida ay dadka deegaanka uga faa'iidaysteen barnaamijka xalka waara oo deegaankaasi ka mid a deegaanada laga hirgeliyey bismillahi raxmaan raxiim waa isaaq cabdulle hilow gudoomiyaha deegaanka buulo bartire waxaa maanta martinoo noo imaaday jubbaland t v oo haddee aad aan u sugayno rabnay inaan haddee warbixinada annaga iyo cabashada annaga iyo baahiyaadka wadanka deegaanka ka jira iyo howlaha sidaa yihiin inaan la wadaagna aan rabnay ilaahay mahad iskale hodee waa noo imaaday maanta waa nala joogaan waxaan rabaa marka inaan si yar kooban warbixin ugu bixiy deegaanka buulo bartire deegaanka buulo bartire waa deegaan baaxad weyn oo dadyaalo kala duwan oo soomaaliyeed oo reer jubbaland degan yihiin deegaankan waxaa waaye deegaan horey usii jiray waqtiyo ilaa toban sano ku dhadhow ama sideed sano meelaha deegaankan marka wuxuu ahaay deegaamada barakacyaasha ereyda markay soo degaan deegaanka ugu horreeya u ahaa oo soo dega halkaan waxaa kusoo siyaaday guryihii ay dowladda dhistay iyo hay-adaha dhiseen oo maxay ahayd dadka halka waara looga dhisay dadkaa dad badan baa laga soo dejiyay halkaa oo guryaha ka faa'iidaystayo hadda iyagoo buush ku jiro meel bacaada dhooban lasoo dejiyey dadkii marka waa ku caafimaad qabaan caafimaad qabkooda nabad waay nabadna waa ku haystaan oo amnigooda waa boqol kiiba boqol xoogaa waxyaala iska yaryar oo dhiman waa iska jiraanoo sidii haddee cunooyinka iyo caafimaadka iyo waxyaala sida caafimaadkana waa ka jira hadda isbitaal waa leen ku kala weyn waa la dhisihayaa xoogaa waxaa jira soonkii bishii soonoo haddee kheyraad sanadan oo xilligeedii baan joognaa haddee soomankii ka horreeyey kuwaan oo dadkan ay nala deganeen magaalada waxay ahayd barwaaqe ahayd oo waxaa la bixin jiray hay-adihii raashiimadii iyo lacagihii iyo saabuuntii iyo waxyaalihii asaasiga u ahayd dadkaa la siin jiray dadkaa marka waxaa lasoo kulmay iyadii oo xoogaa dhinacaas broblem ka jiro oo hay-adihii xeran yihiin kolba waxaan u malaynaa dhanka dowladda federaalka iyo aqabada ka jiraan ay xaaladaha ku imaadee la tahay waxaan rabaa marka deegaanka buulo bartire wuxuu ka kooban yahay beeraaley iyo xoolaaley waxaa ku jiro dad barakacyaal oo kasoo barakacay deegaamadan ugu xeeran oo sidii gobolka jubbada dhexa iyo jubbada hooseba degmooyinkiisa ka mid ah oo abaare xoolihii ka dhammeeya